nuurow waa ku salaamaya adiga iyo bahda v o e-da markaan usoo laabto dagaalka wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo jicibow degmada buuraburta ka tirsan ee u jirto labaatan iyo dhowr kilomitr dagaalka yuu udhexeeyaa dagaalku wuxuu udhexeeyaa nimankan argagixisada nabadiidka iyo ciidanka dawladda iyo dib uxuraynta deegaanka ciidamada dib uxuraynta ee deegaanka waayahay marka goormuu bilowday sidiiusa dagaalka ku bilowday yaa bilaabay walaalow nimankan ciidamadan dawladda iyo dib uxurayntu meelay deganaayeen oo saldhig u aheed ayay nimankaanu xalay si gaadmaa kusoo yimideen saasayna si gaadma ay kusoo weerareen waayahay marka sidee wax u dhaceen khasaarahaas ilaa iyo hadda xaguu maraya wallahi nuuro wax laga sheekay kara maahan dagaal ilaa dhowr iyo toban saac socday waxba la iskuma reeban meeshaas aada iyo aad ayaa culeys badan uga dhacay marka iyaguna meel oo dhufaysay galeen buuro ah iyaguna way ku baabi-een adiga halkii may badan iyo dhaawac ka yaalin waya way weli way ku jiraan ciidamada iyo iyagu gacantaa la isla galay dagaal fool xumaa ka dhacay haddana gabalkaa isugu dhacay iyaguna halkiibay ku jiraan ciidamaduna labada dhinacay ka jiraan inta adiga aad ka warqabto dhimashada iyo dhaawaca ilaa intee ayuu la eg yahay wallahi nuurow lagama sheekay kara xaggooda sidan isleeyahay anigu ma tirin laakiin aada u badan yahay xaggan kale intane laba nin ayaa ka dhimatay ilaa afar kalena way dhaawacantay marka xilligan oo habeen ay maaragta u tahay buulo berde xaaladdu waa sidee dagaalka ma socdaa mise waa waa qaboobay
gabaldhiciyuu joogsaday markii habeen noqoto u joogsaday magaalada buulo berde ma laga dareemay oo ma soo gaartay rasaasta xaaladda magaalada waa sidee maya maya maya maya magaalada buulo berde shan iyo labaatan kilomitr ay u jirtaa aaday uga fogtaa waayahay marka maleeshiyaadka shabaabka magaalada buulo berde muddo sanado ah ayay go-doon ku hayeen dhowaanna waa tii maaragtay la isu furay buulo berde iyo beledweyne marka goorma ayay soo laabteen iyagu nimankaasu hadda eegaas kusoo duulay galbeedka ayay u carareen sida warbixinta aan ku helayno xalay waktigii dhexe ayay webiga dooman kusoo mareen bacdii ayagoo aada isku soo aruursaday ilaa bakool ka yimid bacdii ciidankii meeshuu difaaca uga jiro ay dhinaca bariga ah oo laga filinay buuray soo dhex galeen buurihii gadaal uga yimideen waayo marka hadda ma maxay doonayaan ayaad is leedahay maleeshiyaadkaa soo weeraray buulo berde deegaanada u dhadhow wallahi waxay doonaan waaba garan kartaa wa waxay dhowrka iyo tobankii sano ay dhulkaan haysteen meelihii laga bixiyay inay dib uqabsadaan ay doonayaan dadkuna dhulkau qabsaday inuu adiga difaaca u jecel yahay haddii ilaahay yidhaahdo waayahay marka adiga iyo maaragtay ciidamada aada hogaamineyso iyo kuwa kale ee xoogga dalka halkaas ka jooga maxaa idin qorsho ah hadda waqtilxaadirkan insha allah hadda dagaalkii yaaba lagu jiraa gabalkaa isagu dhacay laba geedoo isku muuqatana waa lagu kala jiraa wuxuu ilaahay ka dhigay noqonaysaa de waaba garan kartaa maxaa kale su-aal kalaba ma rabto salaadii de waa in halkeedii ay ka bilaabato